Saaka afartii iyo barkii ilaa iyo shantii aroornimo ayaa ciidamo isugu jira cadaan iyo soomaali tiro yar waxa ay weerar ku qaadeen beer beertaasna waxa ay ku dileen ilaa iyo sagaal qof sagaalkaas waxaa ku jira dad caruur ah waxaa ku jira dad waaweyn waa dadkii beerta lahaa oo tacbalayay iyo dadkii shaqaalaha ahaa marka intaas ayaa dhacday ciidamadaasi waxa weeyaan bangarafki weeyaan iyaga cadaankooda iyo qayb yar oo soomaali ah oo la jirtay ayay ahaayeen maalmahan dambe waxay ku sugnaayeen beriga marka beriga ayay saaka aroortii beer yacni magaalada ku dhow ayaa dhibkaasi ka dhacay marka ma ciidamo dawladda ho soomaaliya hoos yimaadaa runtii ma dhihi karo hadda aniga sida ay ciidamadaasi u hoos yimaadaan ciidamada dawladda waayo waxaad garan kartaa ciidan waxay ahayd in saraakiisha dawladdu ay arrinta hogaamiyaan haddii ay dawladdu ay lug ku leedahayna qaladaadkan dhacay oo dadka intaa la eg kumay dhinteen waayo meesha waxaa joogay genaraal xitaa ciidamada militariga ka tirsan waxaanu noo sheegay inaan waxba laga ogeysiinin qabana aan laga weydiinin wuu ogaa dadkan inay beeraley yihiin marka ma dhimahud ma dhihi karno waxay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda sidee ayaad ku xaqiijiseen marka inay iyagu ka dambeeyeen falkan way joogeen ciidamadu maalmihii lasoo dhaafay baa berige ciidan hadda cadaanahi adiga makula tahay inuu ku qarsoomi karo berige yani iyo tuulo yani gobolka shabeellaha hoose ama degmo ama beer kamida yani wax qarsoon maaha iyagaa dadkan laayay qalabka ay sitaan iyo sida dad kale u dhintaan iyo waxaasoo dhan marka la qiimeeyo dadkii xogogaalka ahaa oo meesha dhooban ayaa sheegaya dad boqolaal qof ah ama kumanaanba gaaraya ayaa hadda taagan banaanka meydka marka meesha meydka la keenay meydka xamar baa la keenay isbitaalka waxaa la keenay madiina marka ma aha wax qarsoon ma garan waxay tageen wakti adiga dhowr cisho ka hor ah haddana waxaan maqlaynaa qayb ka mid yihiin inay kasoo tageen meesha qaybina ay weli joogto runtiina ilaa iyo hadda falka fulay waxa weeyaan un in dad shacaba la dilo wax kaloo natiijaa oo ay qabteen oo aan haynaa ma jirto maxaa keenay marka in ay rasaastan ridaan oo ay weerarkan qaadaan ma dagaal ayaa meesha ka socday mise al-shabaab ayaa meesha rasaas kasoo riday waxay runta tahay sida dadka deegaanku ay noo sheegeen inaan weeraray meesha ka dhicin ciidamadu iyagu ay weerareen beerta dadkana gacmo ka mid yihiin inay hurdayeen qaybo ka mid iyo weliba caruur ahayd inay yacni ay iyaguna hurdayeen qaar laba saddex qof in ay soo jeedeen marka ma ahaynba dad dagaal iyo waxaa u taaganba may ahayne dad beer jooga ayay ahaayeen laakiin marka uun ay timaado ficilka dhacay fasiraaddiisa waxay u muuqataa in information ama xog khalada ay heleen oo ay howlgalkan dhibaatada dhaliyay saafiteenku inta badan way soo tageen oo waxay yimaadeen carbiska qayb ka mida oo yarina meeshii bay ku hartay